أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada wararka fiidnimo caawa kuwada ugu doorkaroon ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal qaraxa ku bartilmaameysaday gaari ay la socdeen maleeshaadka murtadiinta oo marayay qayba ka mid a degmada dayniile ee magaalada muqdisho dagaal u dhexeeya maleeshaadka labada murtad ee gurgurtay iyo axmed madoobe ayaa saaka mar kale dib uga qarxay duleedka degmada beled xaawo ee gobolka gedo in ka badan lixdan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ayaa lagu laayay dagaalla culus oo ka socda gobolka amxaarada xilli ay ka sii darayso xiisadda colaadeed ee ka alowsan gudaha itoobiya maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay laba qof oo shacaba ku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus fiidnimadan kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa ku bartilmaameysaday gaari ay la socdeen maleeshaadka murtadiinta oo marayay qayba ka mid a degmada daynile ee magaalada muqdisho weerarkan qarxa ah waxa uu maanta ka dhacay xaafad ka tirsan degmada daynile waxaana ku dhaawacmay lix askari oo ka tirsanaa maleeshaadka kooxdirdada soomaaliya shalay ay ahayd markii sidan oo kale isla degmada daynile qarax lagu bartilmaameysaday fariisin maleeshaadka murtadiinta uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa maleeshaadka kooxdirdada soomaaliya dagaal u dhexeeya maleeshaadka labada murtad ee gurgurtay iyo axmed madoobe ayaa saaka mar kale dib uga qarxay duleedka degmada beled xaawo walaalkeen abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ashaadardararka ee jubbaland ayaa saaka ka dhacay duleedka degmada beled xaawo ee gobolka gado waxaana dagaalka saaka dib u qarxay lasoo warinayaa in looga itaalroonaaday maleeshiyaadka axmed madoobe dagaalka ayaa si gaar ooga dhacay difaacyo maleeshiyaadka ridada axmed madoobe ay ka samaysteen meel u dhow degmada beled xaawo oo lagu magacaabo tuule amiin waxayna wararku intaasi ku darayaan in weerarka uu ahaa mid ay qaadeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maleeshiyaadka axmed madoobe ayaa dagaalka lagu jebiyey waxayna ka tallaabeen xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sida ay soo sheegeen ilawareedyo deegaanka muuqaallo ay iska soo duubeen maleeshiyaadka ridada gurguurta ayaa muujiyey difaacyada laga saaray maleeshiyaadka kale ee kasoo jeeda dhinaca maamulka ridada jubbaland waxaana lasoo warinayaa khasaaro xoogan oo kala gaaray labada maleeshiyo saraakiil iyo askar labada dhinac kala taabacsan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkan sida uu warbaahinta u xaqiijiyey murtad cabdulaahi cabdi jaamac oo ku magacdheer shimbir ahna guddoomiyaha kooxda ridada ugu magacaaban gobolka gado faahfaahin badan ma jirto oo la ogyahay de waa lagu dhex jiraa wixii in la xaqiijiya waxa meesha ka jiro weli arrinka waa la ururinaya xoogaha waa la ururinayaa laakiin intaan ogahay in dagaal dhacay meeshana lagu kala baxay haddana ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan meelihii ay nimanku joogeen dhinaca waxay ka xigtaa waqooyi galbeed marka waa meesha saddexagalka ah dadka dee beled hawa yaqaan oo saddex xuduudood baa ku kulma waa meel halkaas u dhoweeyey marka dhinaca waqooyi galbeed bay ka xigtaa walahi saacdo dheer buu qaatay dagaalku xilli hore oo aroornimadii xamiinimada uu bilowday xilli dhexana uu soo gabagaboobo waa berigii ah nihuu arkasona waxbaa ka jira dhaawac iyo dhimashaba way jiraan oo xagga saraakiisha ah dhaawac xagga ciidamadii labada dhinac ahaana waa jiraan marka welina inaan hebel hebel irahda ma rabo dee xoogtii baa la ururinaya mar way farxadeen way farxadeen xoogoodina xuduudka ka tilaabeen oo dhinaca madheeray u tilaabeen maxamuud saydaadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada ee jubbaland ayaa isagana xaqiijiyey khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee labada dhinac kala gaaray isagoona dagaalkaasi ku eedeeyey murtad gurguurta iyo kooxdiisa saakigii mushkilad baa ilaa xale ka dhacday madaxweynaha soomaaliya iyo dowladdiisa garaha militarka iyo xukuumaddiisa dhibka ay gobolkan ka geysanayaan oo isdaba joogga ah oo uma ciidankii soomaaliyeedeed aan horen uga hadalnay in amar khaldan la siiyo oo ciidamadii magaalada balaxaawo dusheeda deganaa sida kale oo walaalaha ahaayo ayagana geeska kala deganaa la yidhaaha weerara oo laaya oo maanta aan buulaha ugu taagannahay wiiladooda dhashay walaalaah oo laisku dilay oo ka qiimo leh oo qaranka soomaaliya qiimo ugu fadhiyey ay ku dhinteen yaan aad iyo aad uga xumahay oo aan rabaa inaan maaragtay nimankaas u diiwaan gelino dhacdadaa dhiiga badan ku daatay oo isdaba jooga ahayd oo waayadan dhan gobolka kadeeda ka socotay khaasatan magaalada badaxawo ciidankii dhinaca waqooyiga magaalada deganaabaa lagu soo qaaday oo jubbaland marka ciidanka kale amar la siiyey waa la soconay in amar la siiyey oo la yidhi waa inaad weerartaan ciidankaasoo gaystaan horena waa tii degmadii iyo maamulkeedii iyo xarumihii iyo sharciga inta lalaalay nabadsuguud lagaga adeejiyey haddana nabadsuguddii baa weerarayso faylka mahasala lagu dhiibo gobolkan in dadka lagu laayaa marka arrintaanu meel bay tegi doontaa marka waa waa la ciidanka waa lasoo weeraray khasaare waa jiraa dhimasho iyo dhaawacba labada dhinacba marka kuwii weerarka soo qaadayna dhimasho iyo dhaawac baa gaaray sidii lasoo weerarana dhimasho iyo dhaawaca la gaaray marka laakiin anigu jeedkan le waxaa weeye bal ciddii xoog dalinta ku qabsata ku xukunta waa loo jeedaay dembigaa dhacayo oo annagii mas-uuliyiinta dalkii dadka nooga doortay oo hogaaminayna nalagu juurfalayo oo xeerarka dalka loo laalayo oo rag laiskugu laynayo arrintaasaan waxaan rabnaa inay maxaa ahayde aynu la ogaado loona dabagala loona raacdo ciddii amaradan bixinayso marka ninkii yidhi jubbaland ma jirto waan laynayaa oo gedo ka soo raadiyey oo rag isku abaabulayo ninkaasaa mas-uuliyadda sida warar goordhow soo baxay ay tibaaxayaan waxaa ka mid ah saraakiisha dagaalka ku baktiyey korneel xuseen giif oo ahaa taliyihii booliska ee gobolka gado ugu magacownaa maamulka ridada ee jubbaland kaas oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkan saaka ka dhacay duleedka beled xaawo waa markii labaad oo maleeshiyaadka shaadaradhirhka ee jubbaland lagu jabiyay dagaaladan oo si rasmi ah u qarxay saddex toddobaad ka hor markii uu magaalada beled xaawo kasoo degay cabdirashiid janan oo maamulka ridada ee villa soomaaliya u soo magacowday taliyaha jawaasiista nisa ee gobolka gado mahadsanid abuxasaan in ka badan lixdan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ayaa lagu laayay dagaalla culus oo ka socda gobolka amxaarada walaalkeen cali yare ayaa warbixintani faahfaahinaya weerarada joogtada ah ee ka socda gudaha itoobiya ayaa marma marka ka dambeysa sii laba lixaadsanaya iyadoo dagaallo hor leh oo khasaare badan geystay laga soo sheegayo guud ahaan gobolka amxaarada halkaasoo si weyn loogu wiiqay awoodda ciidanka xabashada itoobiya maleeshiyaadka faano ayaa lagu soo warramaya inay weeraro xoogan ay ka fuliyeen koonfurta gobolka gonder halkaas oo sida ay sheegeen ay ku dileen ugu yaraan lixdan iyo lix askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida itoobiya sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha dagaalkan ayaa ka dhacay dhowr deegaan oo dhaca koonfurta gonder waxaana lasoo warinaya in ugu yaraan afar askari oo mid ka mid ah uu taliye ahaa laga dilay dhinaca maleeshiyaadka faano inkastoo maamulka adis ababa aanu ka hadlin dagaalkan sidoo kale deegaano ka tirsan waqooyiga shaawa ayaa lagu soo warramayaa in sabtidii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo culus oo maryo dhiila lagu kala furtay gaar ahaan laba aaga oo ku dhow magaalada ataaye balse ilaa hadda lama shaacin khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray dhinacyada xogtu waxay tibaaxaysaa in ciidamada dowladda ee deegaanadaasi la geeyey ay u badan yihiin kuwa kumaandooska iyadoo afar askari lagu soo warramayo inay ka goosteen ciidankaasi iskuna dhiibeen maleeshiyaadka faano weeraro dhabagal ah ayay wararku qaar sheegayaan in deegaanada qaar loo dhigay kolonyo gaadiid dagaal oo ay wateen ciidanka dowladda xabashida itoobiya iyadoo dhinaca deegaanka bahardara laga soo sheegayo dagaallo culus oo saacado badan qaatay sidoo kale deegaanka raayakoobo ee waqooyiga woolo ayaa waxaa ka dhacay dagaallo xoogan kadib markii ay isfadho saareen ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka faano waxaana lagu soo warramayaa in maleeshiyaadku ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalo lagu magacaabo rubit jabhadda faano ayaa shaacisay in qoriga loo yaqaano suu labaatan iyo saddex iyo laba hoobiye ay ku furteen dagaaladaasi iyada oo maamulka abi axmed uu ku eedeeyey howlgalkan kuwo ay si wadajira u fuliyeen maleeshiyaad ka kala tirsan jabhadda faano iyo t b l f howlgalladan oo si weyn ay u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah iyo ilawareedyo dhinaca baraha bulshada ah ayaa muujinaya in jabhadda faano ay howlgallo xoogan ka wado deegaano badan oo ka tirsan gobolka amxaarada iyagoo si gaara u beegsanaya xerayaha milatariga dowladda federaalka itoobiya maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay laba qof oo shacaba ku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya mahadsaned cabdiraxiim maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weli magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ka wada falal tacdiyo ah oo ay u geysanayaan shacabka musaafurka ah isticmaala wadooyinka muhiimka ah weerar bahlimo oo ay maleeshiyaadka daacadda u ah cali guudlaawe hogaamiyaha maamulka ridada hirshabeelle ay ka geysteen deegaanka eelcadda ee gobolka shabeellaha dhexe balse ku dhow magaalada muqdisho ayay ku dileen laba ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ah ee isaga goosha magaalada muqdisho iyo shabeellaha dhexe guddiga gaadiidleyda oo isu soo bax ku qabtay deegaanka ceelcadde ayaa sheegay in murtadiintu ay gumaad ku hayaan dadka musaafiriinta ah islamarkaana ay xirteen waddada marta deegaanka ceelcadde
waxaan cabasho ka nahay maamulka hirshabeelle ey walaa dhibaatan haysee waa noo sii badiyey ummaddu waa yaaban tahay muslimiinta hirshabeelle dhibaatada ka jirta shalay waxaa dhacday dadaa la dilay dadaa la dhaawacay dhowra labaatan nin waxaa lay sheegaa inay ku xidhan yihiin balcad meel loo wada ma aqaan waa uun la wada waqooyaa loosoo wadaa la lahay la dildili rabeena ma aqaan waa ka suurada hirshabeelle waxaana masaakiin dhibaataan ugu haysta hirshabeelle lacagaan wax bixi kara ina jirnow gaadida ka qaadaa caliguudaa waan dhibaato ka nahay dacwaan ka nahay meel kasto yaa meelow xakumubahe ma jirto aradi shabaabaa qabsaday cadale iyo uun adiga meelahan warshiiq iyo iyo raagaceele saddexda meelaan u malayhay inay ciidankiisa joogaan iyadana ammaan laguma hayo hadda shalay waxa waxa weeraray waxa dila waa hirshabeel dad masaakiina oo gaadiidleeya oo bannaanbaxaaya dhibaatadaas lagu haayo ka cadhooda darteed aa waxaa loogu jawaaba xabad in la dilo in la dilo aa loogu jawaaba xarig loogu daro waxaana soo gaarta ninkii dila xataa in la dalacsiiyey cali guudlaawe madaxa maamulka hirshabeelle ayay ku eedeeyeen in uu isbaarooyin soo bilqay deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin bariga shabeellaha dhexe halkaas oo ay gaadiidka uga qaadaan lacago baad ah guddiga gaadiidleyda waxay shirkooda jaraa'id ay ku xuseen in ammaan iyo kala dambeyn ay ka jirto degmooyinka iyo deegaanada mujaahidiintu ay maamulaan shabeellaha dhexe balse meesha cadowga jooga musaafirka lagu kadeedo halkan waxaa isugu yimid gaadiley cabashaah ayagoo ka cabanaya maamulka liyaa hirshabeelle oo ugu horreeya cali guudlaawe waxaan uga cabanaynaa waxay tahay isbaarooyin tiro badan oo gaadiidka dhaqaale looga qaado isbaaradaasoo ka bilaabatay meesha ilaa ceelcadde ceelmacaan war shiiq cadale oo ay dhowr meelood ka taallo waxyaabaha laga qaadaan lacagta oo cali guudlaawa ku qaata meesha ceelcadde lacag la mid ah gaadiidkana looga qaadaa markaan sii marna hirshabeelle inta yartaa ay ka maamusha maanta dhibkaasna waxaa nugu hayaahina waxaa ugu horreeya ninka leeya cali guudlaawe taliyaha booliiska liya xasan dhicisow wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa afartaasuba waxay yidhahdeen dhaqaalaha aan ka rabna gaadiidkaana laga siiyo haddii la dila ummaddii hal laaya ayaga amray annaga gaadiidkeena jidku ku xidhan yahay inaanna shaqaynaan go'aan ku qaadannay waxaan ka shaqaylana waa cali guudlaawe waxaa dilay ninka la yidhaha cali guudlaawe ee xasan dhicisow iyo ninka la yidhaha cabdiraxmaan ciise cadow isbaaradu maanta ma taallo ninka la yidhaha cali guduud iyo guulana iyo ceelbaraf ma taallo dadka dadka lagu dilo waa goof kuuri ceelcadaan lagu dilow haaya cid u dulqaadan kartana ma jirto nin inuu isbaaro goofkaaga iyo dhigtaan wax kuu qabayn inuu ku dilo cid u dulqaadan karta ma jirto mahadsaned cabdiraxiim warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii fiidnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu